waxaa xarunta deegaanka soomaalida ee caasimada magaalada jigjiga ka qabsoomay kulanka khibrad wadaagga horumarinta kaamayaasha dhaqaale ee magaalooyinka warkan waxaa magaalada jigjiga kasoo diray waryaheena maxamed cabdiraxmaan gaata
waxaa xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga ka qabsoomay kulanka khibrad wadaagga horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee magaalooyinka iyadoo kulankan ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar wasiirka wasaaradda horumarinta magaalooyinka dalka jaal tusaane wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka deegaanka soomaalida cabdiraxmaan ciid daahir madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo ka hadlay furitaankii kulankan ayaa sheegay in isbeddel weyn xilligan uu ka jira magaalooyinka deegaanka dowladduna ay dadaal wanaagsan ka samaysay horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee magaalooyinka በሶማሌ ክልል ከሪፎርሙ በኋላ በከተማ አርባን ዲቨሎፕመንት ላይ ብዙ ትኩረት ተደርጓል።
deegaanka soomaalida isbeddelkii kadib waxaa ahmiyad weyn la siiyey horumarinta magaalooyinka maadaama ay soo tarayaan tirada shacabka magaalooyinka ku nool sidoo kale waxaa socda shaqooyin badan oo xoogga lagu saarayo horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee sida laydhka biyaha iyo adeega isgaarsiinta horumarinta magaalooyinka muhiim ayay u tahay shacabka deegaanka dhanka kale magaalooyinka jigjiga qabridahar dhagax buur iyo goday waxaa ka socda horumarka laamiyada casriga ah iyadoo wakhtiyada soo socda sidan si ka fiican loo sii wadi doono korna loo qaadi doono tayada waddooyinka dhankeeda waxaa ka hadashay kulankan wasiirka wasaaradda horumarinta magaalooyinka dalka marwajaar tusaane deegaanka soomaalida marxalado kala duwan ayuu soo maray balse si wanaagsan ayuu uga faa'iidaystay isbeddelkii guud ee dhacay annagana ka federaal ahaan ayay tidhi waxaannu diyaar u nahay inaan sii xoojinno kaabayaasha horumarineed ee magaalooyinka sidoo kale waxaa isaguna kulankan ka hadlay wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka dowladdeegaanka soomaalida cabdiraxmaan ciid daahir oo halkaasi ka xusay in lixda maamul magaalo ee deegaanka ay ka socdaan mashaariico waaweyn oo lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaale ee bulshada የከተማ እድገት ለአገሪቷ እድገት በጣም ወሳኝ ነው።
horumarka magaalooyinkeennu wuxuu muhiim u yahay horumarka guud ee dalka gaar ahaan marka loo eego hiigsiga uu dalkeenna ugu jiro inuu ka mid noqdo waddamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay kaalinta horumarinta magaalooyinkeennuna kama yara boqolkiiba konton maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga